بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin dadweynaha soomaaliyeed ee sharafta leh odayaasha siyaasiyiinta dhalinyarada dumarka iyo inta soomaalinimada ku faanta ee jecel kuwa laandhilaandhiga iyo gobolaysiga jecel kuwa soomaali weyn jecel kuwa baalku ka qoyan yahay dhammaantiinba waad salaaman tihiin waxaan u mahad celinayaa madasha sigistii oo igu martiqaaday inaan caawa idinla wadaaga fikirkayga iyo halganka ogaadeenaya ka jira gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa xidhiidhyaha hadda isoo xidhiidhiyey abaadir iyo ninkii markii hore aanu xidhiidhka lahayn ee arrintan soo qabanqaabiyey saudi iyo maamulka sare ee madasha sigistii intaa kabacdi walaalayaal dad muslimahoo soomaali ah baynu nahay ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay isagoo ammaanahaya dadka wax dhegaysta ee xigmadda la baxa muslimka wan wanaagsan buu ilaahay ka hadlay ee wax dhegaysta ama waxbarta alladiina ijtanabu daaguuta waa kuwa shaydaanka iyo waalida ka fogaada an yacbuduuhaa inay caabudaan wa anaabuu ilallaahi oo ilaahay u noqda lahumulbushraa bishaarayna leeyihiin ee fa bashir cibaadii addoommadayda u bishaare wuu sifeeyey ilaahay wuxuu yidhi alladiina yastamicuuna alqawla waa kuwa hadalka dhegaysta fayatabicuuna axsanahu oo inta wanaagsan ka qaata ulaa'ika aladiina hadaahum ullahu kuwaasi waa kuwa ilaahay uu hanuuniyey wa ulaa'ika hum ulul albaab kuwaasina waa kuwa qalbiga iyo garashada u saaxiibka ah waxaan uga jeedaa oon aayaddan u soo qaatay ilaahay wuxuu ku leeyahay aayadda labaad aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana waa kuwa intay hadalka dhegaystaan inta fiican ka qaata aniga ilaahay wixii xaq ahay waafajiyo idinkuna hadalkayga wixii gafa iska ilooba oo wixii idinka anfaca uun ka qaata weeyaan ujeeddadaydu waxaa kale oo ilaahay uu suuraddan la yidhaahdo suuratu isra soomaaliduna ay subxaan u taqaana ilaahay uu ku leeyahay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan waxa aad dhegaysanayso iyo waxa qalbigaaga kusoo dhacahaya iyo waxa aad eegaysa intaba waa laisweydiin oo waa lagu xisaabtami marka dhegaysigiinu mid xigmad ku fadhiya ha ahaado anigana ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu inta wanaagsan i waafajiyo intaa kabacdi oo oo ah waajibaan inaga ridahayey waxaan jeclahay inaan idinla wadaago geeska africa dhibaatada ka jirta ee soo ragaadisay inaynan ahayn mid maanta ururtay maanta bilaabatay ama sanooyinkan bilaabatay ama anigu intaan jiray bilaabatay ay ahayd mid muddo soo jirtay intii ka horreysay intayna yurubkuba soo gelin qaaradaha africa oon gumaysiga reer yurub uusan imanin loolan baa ka dhexeeyey soomaalida iyo abasinia taana ma doonayo inaan hadda inaan hadda ka sheekeeyo laakiin xilligeeda ayaa laga yaabaa inaan ka sheekeeyo ama xilli loo baahday soomaaliduna iyada oo soomaali ah oo qabaa'ila oo kolba marka sheegata ayay la diriraysay abasinia ilaa laga soo gaadhahayey qarnigii sagaal iyo tobnaad wixii ka horreeyey qarnigaa sagaal iyo tobnaad ama aan idhaahdo qarnigii sideed iyo tobnaad wixii ka horreeyey rifty valleyga waynu ka shishaynay soomaalidu deegaanka rifty valleyga way ka shishaysay oo soomaali iska daaya dadkan kale ee xataa oromada ah oo aan soomaali ahayn oo oromada la yidhaahdo oo degan carsi iyo harar iyo baali abasiniyanku ma ayna soo gaari jirin waan ka shishaynay soomaalida iyo oromada oo isbahaysanaya rifty valleyga wixii ka shisheeya unbaa lagu murmahayey qarnigii sideed iyo tobnaad wixii ka horreeyey intii xilligaa ka dambeeyey oo reer yurub hub iyo qalab laga helay oo taageero badan laga helay dadkii markaas geeska africa xaggan ka taageerahayay oo turkigu kowga ahaana ay hoos u liiceen waa laynagu soo durkahayay marba in laynoo soo gaadhaba oo abasinianisku waynagu soo durkahayeen ilaa ay qaybo soomaalidu ay dhab u degan tahay ay qaateen oo ogaadeen iyo ay ka kow tahay dagaalku wuu soo jiray dagaal soomaaliya abasinia udhexeeya unbuu ahaa may rogotay buu ahaa waxaa jirtay dagaalo kolba nooc u dhacahayey sayidku xilligiisii gumaysigii uula dirirahayay ingiriiska iyo talyaaniga keliya ma ahayna abasinia ka mid bay ahayd goobo uu kula dagaalamay baana jirta soomaalidu markay s y esha ay samaysay oo ay ka xoroobeysay talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo etoobiya swsha xarumaheeda ugu waaweyn qaybo kamidihii waxay ku taalay jigjiga markii ay laba xorowday soomaaliihu oo ay midoobeen ogaadeen iyo waxay kamid noqotay intii gacanta amxaarada ku hashay gumaysiga madowga etoobiya intii gacanteeda ku hadhay bay kamid noqotay dagaalkuna wuu unjiray oo wuu sii socday wixii loo dagaalamahayey lama helin oo ahaa xornimo etoobiya ma aha wax sii jiri jiray oo magacani waa boqol sano jir magaca ethoobiya la yidhaahdo boqol sano ayuu jiraa wuxuu la fac yahay magaalada adisababa oo markii ay oromadu lahayd ilaan waa dhu oromay ku taallaaye finfinne la odhan jiray marka ay usoo guurtay boqortooyadii etoobiya adisababa xilligii minadii wax yar ka hor ayaa magacan etoobiya la hirgeliyey intii intaa ka horreysay magaca ethoobiya magac kiniisad uun ay adeegsato oo kiniisadda la yidhaahdo orthodoxiska qaybteeda coptiga ah oo laga xukumi jiray alexandria ama masar ayaa loo soo ayaa waxay ku lahayd branch buuralayda shawa i mean gonder iyo iyo iyo tigray markaas kiniisadahaasaa loo soo marin jiray oo magaca ethoobiya wadan jiray oo dadkii madmadooba kiniisadii dadkii madmadoobaa maxma macna noocaasa bay lahayd laakiin dal ma aynan ahayn intii ti wadanna muusan ahayn magac kiniisadeed buu ahaa etoobiya intii ka horreysay boqol iyo labaatameeyo sano ka hor markaas intii ka horreysay waxaa boqortooyooy dhowr boqortooyooyin yaroo diin ku dhisan waxaa un waxaa un lahaa tigreega iyo amaaraaga oo dhulka aan idiin sheegahaya lahaa waxaynuna isku haynay wixii ritifaalia ka shisheeya marka etoobiya intan dambe ee etoobiyadan casriga ahee qabsatay soomaalida ee magacan la ballaadhiyey ee oromana qabsatay ee cafar qabsatay ee xataa eritrea qabsatay eritrea ilan hadday ka xorowday oo qabsatay dhul suudaantu ay leedahay oo gobolladan la yidhaahdo gambeelada oo kaleeto waa nuwer oo waa south sudan etoobiyada cusub ee xilligaa damba samaysantay waddankeena kuma ayna ladin oo soomaalidu marna isuma ayna dhiibin waa wax dhici kara in la heshiiyo haddii lagu heshiinayo sida ay ummaduhu u heshiiyaan oo ah qolo walba inay dhulkeedana leedahay xorriyaddeedana leedahay oo sidaa hadda adduunyadu ay u midoobaan ama reer yurub oo kati wax lamid a laakiin macquul ma ahayn sidii hore wax soconaya haddana wax sii soconhaya uma eka dagaalkuna joogtuu ahaa iyadu hadday doonto haba ka taliso haba dhaafta ogaadeeniyo oo xataa soomaaliya iyo meelo kale ha gaadho laakiin meel ay ku nasatay oy nacfisatay oo ay saydaraysay ma uusan ahayn mar walba oo ay dadkeeda ku beertana dadkeedu haddana dib unbay uga sii qaxahayeen ninkii doonaya taariikhda inuu si fiican uga dhergo waxaan ku waanin lahaa inuu akriyo buugga uu qoray sheekh ibraahim cabdallah ee la yidhaahdo alhaziimata athalita buuggaas oo si fiican u sheegahaya loolankan cusub oo buuggaasi wuxuu si fiican uga hadlahayay dagaalkii seven seven aan aan ka soo gudbo waxaa laystaawinhayey oo reer galbeedka kuwa etoobiya baagareeya ee meesha ku haya ee dhaqaale iyo iyo ciidanba la daba taagan ay istaawinayeen hadday soomaaliya burburto inay ogaadeen iyo ay xalaal noqonayso laakiin taasi waxay noqotay timir laf baa ku jirta ogaadeeniyo oo ayna soomaaliyana caawinaynin iskaba daaya ay soomaalida lafteedii dhabarka toori nagala dhacayso way calafsan weyday etoobiya wayna kulladi weyday ogaadeeniya macdanihii iyo shidaaladii iyo ceelashii lalahaa waa la qodiya kolba cidda ugu faanahayeyna galaas waa la dari waayey jahwareer badan baa halkaa ka yimid shirkadihii reer galbeedku dib bay uga maagteen shirkado eshiyan ahoo chineis iyo maleeshiyaan u badan baa waayadan dambe yaa beenbeen wax lagaga cuncunahayey iyaguna hadda way ku jahwareersan yihiin waayo kuwii helay ee reer galbeedka ahaa ee ingiriiska iyo maraykanka ahaabaa xaqiiqada og oo ogaadeynaya inay wax dambe iskaga khasaariyaan iska daayey halkaasay ogaadeenayay ayuu dagaalkeedii soo gaadhay ciidanka oo anlef weli wuu howlgalaa dhulkiisiina weli waa joogaa idinma lihii meelhebliya meelhebluu xoreeyey laakiin etoobiya daacadhiib bay markan dambe ka noqotay iyadaa si internationaala dowlada ula hadashay codsatay in la wada hadlo oo anlefna markeedii horeba wada hadalka iyada ayaa raalli ku ahayd waayo sharciga inaanu ku guulaysanayno waanu aaminsanayn ee jujubkan baanu diidanayn dagaalkuna ma aha wax isaga wax walba lagu gaadho waa wasiilo marka doodda lagaa diido ayay gacantu timaadaa laakiin wadahadalka haddii lagaa ogolaado dee dagaalku wuu iska baaqanayaa mar haddii wadahadal iyo cod iyo dimuqraadiyad iyo xaq in lagu wada hadlo ay noqoto dee dagaalku isagu noqon mahayo falastiga wax marka hore soo hormarsado noqon mahayo mar haddii etoobiya ay wadahadal ogolaatay taana tii awal horeba anagu aanu ku baryeynay ee iyadu ay inkirsanayd ee ahayd oo iyadu ay lahayd wadahadal ma jiro iyo wax jibad la yihahda ma jiro iyo wuxuu waa etoobiyaan iyo kolba ay magac hor lala soo boodeysay mar ay tidhaahdo ogaadintaas ges mar ay tidhaahdo muxuu ahaa kilil five mar ay tidhaahdo muxuu ahaa hararge kolba magacyo ay bixinaysay wixii hadduu intu iska soo dhammaaday ay tii dadkani waa dadkii waddanka lahaa wayna u dagaalamayaan waana kala hadlayaa dee arrintaasi marka waxay noqotay arrin ma arrin positiva oo onlefna ay wadahadalkii ay dhankeeda kasoo diyaar garowday oo ay ka gashay ma aha arrintu arrin si sahala ku dhammaanaysa oo wuxu ma aha laba ruux oo is haysta waa ummad dhan waa dal dhan xarkadan buu leeyahay ujeedooyin badan baa laga leeyahay dawlado badan baa qoloba si kale ay u aragtaa oo seed uga faa'iidaysataa ay leedahay marka arrintu arrin maalin iyo habeen iyo bil iyo sanad toona ku dhammaanaysa ma aha wareeg toosahoo lays arkay oo saddex jeera ayaa jira ugu yaraan bil walbana waa loo kala dabqaadahayaa oo waxaa jira institution dhisan oo xaruntusi tahay nairobi oo ay kamid yihiin dawlado reer yuruba oo niman kenyana laakiin ay ugu sarsareeyaan oo u kala dabqaada oo kolba waxa laysku hayo soo kala dhiraan dhiriya is araggii afaraadna hadda waa loo madlan yahay oo wuxuu dhici doonaa bilahan soo socda waddanka guud ahaan dhibaato badan baa jirta oo dhibaatada soomaaliyaba etoobiya ay ku hayso ayuu de isagu weliba gaar iyo awlo usii yahay waa go'doon ma galaan weriyayaasha caalamiga iyo hay-adaha samafalladu ciidamo waxaa jira dadka in la hasiyo oo dadka la duleeyo loogu talagalay oo dee ummad walba kuwo iyada ka dhashay oo gumaysiga sandareera ku raacaa wuu iska jiraan kuwaasi si adag bay dadka u baabi'iyaan oy u dilaan iskabadaa inay ogaadeenyo keliya ku koobtaane xataa intay xatay ka tallaabaan bay soomaalida kale lafteeda yay waxyeello u geystaan iyaga laftoodiina hadda way iska soo dhammaan hayaan oo etoobiya dhaqamadeeda waxaa ka mid ahaa inay marba intay ay riwaayad bilowdo riwaayadaas markay muddo wado ay dhan kale uga soo boodo waayo dhaweyta suuqa waxaa aada usoo galay in la in la leeyahay shidaalka ogaadeen yaa lasoo saari waxay iska ahayd geemamka ay ciyaaraysay weligeedna way odhan jirtay lasti twenty yearsna shidaalka ogaadeenya waa la ogaa ilaa iyo hadda inta la hubay ee inta laga neefiyey la qoday ee ceelahee ay xataa qalabka ku rakiban yahay waa koob iyo toban ceel oo ku kala yaalla afar afar meelood oo aan aada u kala fogfogeyn gobolka qoraxay gobolka goday iyo gobolka wardheer waxaa kale oo iyadana jirtay meel waa dhex yaraahd oo aan laftu ay ku weerartay shiinaha oo coballe la yidhaahdo oo iyadana laba ceel laga neefiyey coballe waxay ka tirsan tahay gobolka dhagax buur sheekada odhanaysa marka shidaal baa lasoo saarahayaa sidii shidaalku uu yahay baaka jeebka la gashan hayo kol waxay yidhahdaan jabuuti baa laga dhoofin oo dowladda jabuuti baa lagala heshiiyey kol waxay yidhahdaan berberaa berberaa laga dhoofin oo waxaa lagala heshiiyey somaliland waxay yidhahdaan garacad baa laga dhoofin oo waxaa lagala heshiiyey puntland saddexda laandhiba jabuuti laandhi iyo puntland iyo somalilandhiba way u fidhan hayaan inay shidaalkaa dhoofiyaan laakiin xaqiiqadayna ogeyn waayo soomaalidu maanta dhegaha ay leeyihiin waxay maqlaan oo keliya siyaasadda etoobiya xaqiiqooyinka kale iyo waxa kale ee meesha yaalla ma ay aada u arkaan inkastoo taasi hadda iska soo dhammaanayso isbeddel weyni uu dhacay last two three months isbeddelkuna uu si xawliga ku socdo arrimaha aan ogahay waa intaas halganku kow ma joogo laakiin waxyaalo badan ayuu ka soo tallaabay oo nlf way kasoo tallaabtay in la qariyo way kasoo tallaabtay inay etoobiya inkirto way kasoo tallaabtay inay soomaali sooqa qabato oo kolba ceeqolyana loo adeegsado way kasoo tallaabtay in qabiil lagu shaabadeeyo oo la yidhaahdo waa qabiil marka hadda waxaa taagan qarannimada ogaadeen iyo wejiga ay yeelan doonto iyo wadahadalladaasi wax ay ku dambayn doonaan wixii aad iga weydiisaan oo su-aala oo bositifa ayaan diyaar u ahay dadka soomaalida ah ee i dhegaysanhaya waxaan xusuusinhayaa inaanu nahay soomaali waxaan xusuusinhayaa inaanu nahay soomaali oo dhan ee ayna qabiil gaar u lahayn ogaadeniya waxaan xusuusinhayaa qabaa'ilka soomaaliya dega dhammaantood inay degaan ogaadeniya waxaan xusuusinhayaa qabaa'il ogaadeniya dega oo soomaali ah oon jamhuuriyadda soomaaliya degin inay jiraan sidaa daraaddeed waxaan xusuusinhayaa qadiyadooda inay hagradeen inay ka hiiliyeen xataa inayna dhexdhexaad ka noqonin waxaan xusuusinhayaa wixii ku baaqday in hadda looga looga fadhiyo soomaalidu waxay tidhaahdaa qosol hiilnimaad leh xataa terminolojiyada iyo ereyada gobonnimo doon ee soomaalinimo inta ay soomaalidii ka tageen ayaa erey bixinta etoobiyaanku ay isticmaalaan bay la isticmaalaan ilaa ay noogu yeedhaan soomaalida etoobiya annagoo leh soomaali baan nahay waxaanu la diriraynaa waa etoobiya ayay magacii qoladii annaga nala diriraysay bay magacoodii na saareen oo yaa u sheegay ethoobia u sheegtay brobagandada ethoobia ilaa xad ay websiteyada iyo informationada gobonnimo doonka ah ee ku hadla codka jawxo ay dhegaysan waayeen oo ay dhegaystaan kuwa ku hadla codka gumaysiga waxaan jeclahay in aad noo hiilisaan oo soomaalinimadu ay idin danaqdo waxaan jeclahay in damiirka fiican ee gobonnimo doonka iyo sharafnimadu ay idin danaqdo waxaan idiin sheegahayaa inay kolley iyo kolleyba arrintani ay tahay mid soo soo afjarmaysa oo dhul ninkiisibaa iskale isbeddel badan baaba hadda qudhigeeda dhacay af soomaali baa ogaadeenaya wax lagaga dhigtaa carruurta iyo iskuulladaba baananka iyo isbitaallada af soomaali ku shaqeeya haba ahaadaan kuwa xunxun oo la adeegsanhaye ee waxa booliska ihiyo waxa ka shaqaynhaya o dhan baa soomaali ah waxa dhimanba waa intaas oo intay sharaftooda gataan dee gobonimadoodii iyo madax iyo ayatiinkooda u madax banaanaada iyadana insha allahu waa la gaadhayaa marka soomaalida waxaan ka rabnaa inay daba iska raacin sameeyaan haddaba way soo baraarugeen oo hadda way isfahmahayaan oo toodiiba way u danqan hayaane tanna inay u danqadaan intaas ayaan odhan lahaa wixii su-aal ah ee aad iga weydiinaysaana diyaar baanu ahay ee ku soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aada iyo aada iyo aada iyo in badan ayaanu kaga mahad celinaynaa mas-uul sare maxamed sheekh cabdullaahi oo ku magac dheer maxamed rashiid ahna hoggaanka sare ee onlef jawaxo aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa anoo ku hadlaya codka madasha sixty deeq shisheeye diidmay danta jawxo dhaafsan darib iyo baruur iyo dad doobka caana buuxaa dad dad dalka hooyo yaalloon ku dagaalamaynaa waan xusuustahay mugti kuwa duurka jooga ee danta guud ilaashee dabka noo xambaarsan intay duulayaan dhigta qorigu noo suran waxaan haddaba maraynaa xilligii su-aalaha waxaan jeclahay mas-uulka siduu waktiga noogu hayo bal inaan ka gaadhsiino ilaa dhowr su-aalood gabadh gabdha iyo wiilaba waan ka qayb gelinaya waan isku dhafayaa sida amiir shucayb waan weydiin lahaa
ha amiir shucaybo waa kula socdaa gabdho iyo wiilalba si balancy aan isugu waxaynayaa star fight la taagto amiir shucaybo ku hore
horta waa salaamaya jamaada weyn rishaad asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum salaam horta waa marka koowaad waa aad iyo aad baan horta ugu hambaliyeynayaa sida aad noo soo booqatay oo aad noola wadaagtay inaad xogta na siisid iyo meesha wax marayaan runtii halganka aad wadaana kolley dal ahaan diini ahaan baa ka weyn maxaa yeele ummadda inay yaadadeeda u istaagtahay waa shay diin ahaantu ayna fadhay horta taas horta aad iyo aad baan kugu hambaliyeynayaa inaana soo booqato madasha sagista kusanadinta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su-aasheeda haddaan usoo noqdo adigoo mahadsanka sheegow su-aashada waxa weeye waxaan hadda maqlayaa magaca ogaadeenya anigu waxaan garanayaa nineteen seventy eightkii waxaan garanayaa iyadoo la isticmaalo western somali liberation front oo u taagnayd soomaali galbeed jamcadda xoreynta soomaali galbeed magaca isaga ah maxaa diiday inaad halgankiina ku astaamaysaan kaas oo ummad oo dhan ay iska dhex arki karto ummad oo dhan ay u arki karto inuu yahay halgan ummadda oo dhan u siman sida haddaba aad tidhi qabiil kuma suma kuma salaysnin oo sunnadeed ma nihin si magaca ogaadeeya waa qabiil reer ahaan waa hayb wey waa majarteeyoo kale wey marka inaad isticmaashaan magacaa guud oo soomaaliya western somali liberation from jamcadda xoreynta soomaali galbeed maxaa idiin diiday inaad qaadataan oo aad halganka ku gashaan oo magacaan reeraysan aad meesha ka saartaan adoo haddaba qiraya inaan wuxuu aysan reer ahayne ay ummad oo dhan ka dhaxayso aad baad umaqdo
bismi illahi raxmaan raxiim horta anigu waxaan jeclahay maadaama aan soomaali ahay inaan dhaqanka wax ku misaaliyo ee iga raali ahaada marka haddaan isticmaali waayo terminology ama carabia ama ingiriisa inkastoon labada luqadoodba aqaano marka aynu nahay reer baadiye soomaali ahoo xoolo dhaqata a neef marka uu kaa lumo neefka horta calaamadii aad ku ogeydin baad ku baadi dooni calaamad calaamad uusan wadanin ku daydayi maysid laakiin neefkaaga markaad soo hesho ayaad xor u tahay adigu markaa calaamadaa doonto inaad ku dhigato horta waddankan ogaadeen yaa la yidhaahdaa ninka diidaya ninkaan diidayninba lianna haddaad hadda maabka gasho ama aad googleka geliso juqraafiyadii hore haddaad fiiriso ee soddon sano afartan sano ka hor la sameeyey haddaad fiiriso heshiisyadii ay galeen abasiniya iyo ingiriisku ee xadka lagu jeexahayey haddaad fiiriso murankii talyaaniga iyo abasiniya dhex marahayey ee wardheer agagaarkeeda ku dhex marahayey waxa laga hadlahayay ogaadeen yown buu ahaa therefore waddankii wuu dhacan yahay oo etoobiyaa gumaysanaysa anigu etoobiya ilaima yidhaahdo oo etoobiya ima gumaysan karto oo ummad jirtaan ahay markaad tidhaahdo magacii maadka ku yaalay inaad sheegato waad ku khasban tahay taa macnaheedu ma aha in qabiil lagu naas muujinhayo taa macnaheedu ma aha inuu qabiilka magacaalihii inuu isagu qabaa'il kale meelo ay degaan uu qaadanayo mana dhicin haddaad dhulkaa taqaanaanna markaan si daacada u hadlayno anoon qabiil hadda inaan kasii kasii sheekeeya jeclayn qabiilkaa isagii ah dhul uu dego oo badan oo la degay oo iyaga laga riixay wuu jiraa laakiin iyagu qabiil dhul ay ka riixdeen ma jirto lasti thirty years waa xaqiiqo taasi arrintu ma aha marka loolan soomaaliya dhexdeeda ah arrintu ma aha magacan ogaadeenaya ma fiican yahay mise wuu xun yahay arrintu ma aha magaceen la baxnaa waxa weeyaan waxbaa inaga maqane seen ku baadi doonaa that horta waa in horta la fahmaa waxa waxa waxa meesha yaala war wixii inaga maqnaa seen ku baadi doonaa marka wuxuu magacanu leeyahay magacanu wataa magacana in lagu baadi doono ku habboon markii soomaali galbeed la yidhi international communityga oo dhani dhuusamareebiya waxay uun fiirfiirinhayeen gaalkacayo xaqa saas weeye ama waxaa la fiirinhayay gobolka awdal oo galbeed ugu xiga waddanka soomaaliya ee la sheegahayo marka waxa weeyaan arrintu taas weeye waa caannimada waa legalatiga waa fahamka dhibta yar ee aad fahamsiin karto marka aad maxkamadaha adduunka iyo international communityga aad la dhiilgaraynayso ee aad xaqaayo ku doodayso hadda aan idinla hadlahayeyna arrinta aan soo maray waxay ahayd wadahadal wadahadalka socdaay wuxuu qiimi ku leeyahay in ogaadeniya la yidhahdo oo ogaadeniya juqraafiyada waa la yaqaanaa intaasaa lagu qaatay oo o n l f ay magaca ku wadataa o n l f ma diidana in haba yaraate ee waddankaas haddii uu isagu awood yeesho magacaas wax dadka u dhexeeya loo bixiyo ma diidana waa kow waxaabana kaladina oo aan lafdiidanayn hadday jabhado kala soo baxaan oo isku oo isku aragti la yahay oo etoobiya laga wada xoroobahayo oo iyaguna magacyo kala wata marka waxa weeyaan distortion in lagu sameeyo waa fikirka gumaysiga waa arrintii aan hadaayay walaalow ku lahaa etoobiya terminolojiyada iyo bolisiga ay isticmaasho ee ah divide under rule oo ah in ay arrinta arrin ogaadeen ka dhigto oo qabaa'ilkii waddanka deganaa qaarkood lagu laga dhaadhacsiiyo ogadeen baa ku dominate garaynaya oo iyaga deedna tii markay shaqayn weyday baa xataa ogaadeenka qabiilka la yidhaahda laftiisii baa markii dambe iyaga in ciidanba laga qoro oo iyaga laftoodii saa la isugu garaaco marka waxa weeyaan waxan oo dhan waa fikir gumaysi arrintu waa soomaali waxaanan ku xusuusinayaa wax waxaa jira la yidhahdo waxaan jeclahay habeenada kamida in aan golahan laftiisa aan ka akriyo taariikhda dhabta ah anoon anoon siyaasad ka hadlaynin waxa waxaa jira soo dhacay oo ahaa eighteen hundred markii taariikhdu ay ahayd imean qarnigii sideed iyo tobnaad dhammaadkiisii waxaa jiray geri abrisal waxa la yidhaahdo garaadka geri baa hogaaminayay jigjiga iyo harar baa laisku hayay sanado dhan soomaali oo dhan baa ka qaybgelaysay dagaalka haddana magaca geri baa lagu dagaalgelahayay garaadka geri baana hogaaminayay markii dambe waxaa usoo gurmaday faransiiska etoobiya oo jebiyey ciidankaas uu gerigu hogaaminayay taariikhda ereygaasuu ku galay geri abrisal buu ku galay laakiin annagu waxaanu nidhaahnaa gobanimo doonkii geri magacuu waxba kuma yeelay soomaali buu ahaa gelugu qadiyadda soomaaliyeed buuna difaacahayy marka haddiiba ay yihiin ogaadeen oo ogaadeen khaasa ay yihiinba miyaynan soomaali ahayn oo ayna soomaalida xaq ugu lahayn in la taageero mar hadday abasiiniya ishayaan marka waxa weeyaan arrintan magaca waa la soo celceliyaa waa lagu celceliyaa waa maxay waa magaca etoobiya afuufayso laakiin faa'iidada uu leeyahay baa fiican oo ah sharciga waddanka sida dhibka yar dadka lagu fahamsiin karo ee maxkamadaha adduunka lagu tegi karo ee international ayaa wuxuu yahay magacaas oo juqraafi ku qoran yahay markay ogaadeen iyo xorowdo ilaahay ma galo loo bixiyo ama maaqurac loo bixiyo ama faafan ha loo bixiyo ama shabeelle ha loo bixiyo labadaba way maraane intaa baan kusoo koobi lahaa
waad mahadsan tahay mudane waxaan jeclahay ha waxaan jeclahay in aan dhanka hablaha u leexdo gabdhaha sharafta leh alcadaala adeeq may maqlaysaa
ها والله يا ها بعد ku soco waktigana inooga faa'iideeya
aad baad umahadsan tahay war mujaahidka waan salaamayaa aad baan ugu farxay walaalkiisa markaan dhegeysanayay aad baan u qiirooday mujaahidka waa salaamaya ugaadadina way xuloobaysaa insha allah thank you hadeeraan ka hadlaya mar dhaweyd baan ka hadlay iyadoo looka laga hadlayaan lahaa maxaa loo taageeri waaya ogaadeenaya waxba daqiiqadaha xiika ay ahayd markay ahayd marka waad mahadsantii waad maxoroobeysaan anigu inaadan laba su-aalood oo yara isku yaro gaagaaban baan ku weydiinaya was- waa isku su-aal laakin wixii waa isku dhow yihiin shahmada ononef maanta aad hogaaminaysaan insha allahu xogaydu ama beesha caalamka kolleyba intee in leeg bad rajo hadeer ka qabtaan fiican ciidam ahaan iyo moral ahaana moralkiinu sidee buu idin yahay sanadkii ma hore lasoo dhaafay sanadkan keebaha kolleyba so kolley nin mujaahid moral buu hayaaye taas waa ka ah tobanan f ta kale in adeer waxaan ahay anigu kaba reer khaatuma ah gobolka sool magaalada laascaanood la yidhaahdo inay ku maqan tahay feker olanefa horta reer olanef ma aaminsan tahay oo arrintaasi ma og tihiin sidaa in adeer su-aasheedu wey inaad fahantiye kala garan maayo marka haddaad fahmin aan ku faahfaahinaya soomaalida kolley igu yaray
Uh, thank you adeer waad mahadsan tahay aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay in aad qalbi fiican noo hayso horta beesha caalamku waa danaystayaal weligoodna qadiyadda ogaadeeniya way ogaayeen Eh, marka aanu la kulmaynana qaar badani dana badan oo iyagu ay leeyihiin bay laga yaabaa inay la gaabsadaan waxaabana kuu sheega hadda waxaaba noogu daran waaba kuwa carabta reer galbeedka intooda kale waybana taageeraan waxa weeye marka beesha caalamku way ka dheragtay Eh, jaanis badan baa etoobiya la siiyey marar badan oo waxaa jiray la yidhi waxaanu idinka xidhaynaa miidiyaha ee soo afjara oo ciidamadeeda si kasta ay danka ugu laysay oo ay xataa istidhi shicibka laa xoolaha laga laayey Eh, dhibaato aad iyo aad looga yayaqsado ay ay ogaadeenaya waxaa ka dhacay in nin reer baadiye ahoo xoola doonta ama xoola waraabsada la waayo waayo ninku hadduu keligii buxa waa la dilaya waxaa dhacay in la waayo nin beer qota waayo ninku hadduu beertiisii keligii tago waa la dilaya oo dadkii ay concentration camps meelo tuulooyin isku ururiyaan si ay si ay raqdooda isu ogaadaan waa la xasuuqay dhibaato kastaa loo geystay international communitygu indhahay ka qabsatay wax kastaa la sameeyey landi landigii soomaaliya etoobiya ay maamushay ku alla kii sii baxayey iyo kii soo gelahayey ayaa la qabtay oo la ee, oo oo ee, dhabarka laga toogtay waxaas oo dhan way iska soo dhammaadeen ciidamaa laga qoray dadka dhexdiisii oo la yidhi idinka isjaqaanay nin walba in adeerkaa soo qaba lacag baa lagu siin oo kharash baa lagu siin wixii oo dhan etoobiya waxba way aamusiin weyday waxba way dadi weyday marka waa takaliftay in ay iyadu ay wada hadal ogolaato that means reer galbeedkii dabada ka waday baa runta u sheegay oo yidhi waxba ma soo afjari kartida wada hadal ogolow marka international communitygu iyaga ayaa hadda wada hadalka qayb ka ah iyaga ayaa riixahaya laakiin waxa la ogol yahay iyo waxa laysla hor iman doono iyo xilliga ay wax dhammaanayaan waanigi hadaayi lahaa wakti bay qaadanaysaa oo sanad iyo kuma soo afjarmayso laakiin international communitygu hadda qadiyadda ogaadeeniya way ictiraafsan yihiin lianna etoobiyadii baa ictiraafsan oo iyadii baa wadahadal wadahadalkii ogolaatay soo hor fadhiisatay iyadii baa ku ictiraafsan marka international communityguna iyagii baa ictiraafsan oo looyara kuu soo dirahayo oo kharashka kaga bixinhayo oo kula hadlahayo oo taayadu horta waa waa banaan oo waa mid moraalku aad iyo aad buu hay u yahay inuu moraalku hay yahayna waxaaba caddaynaya soomaalidii shalay walaalahana etoobiyada ku haysay ee aanu la yaabanayn ee naslooqa qabanaysay anaga dhabarka naga garaacaysay ayaa hadda wada qoomamaynaysa oo hadda giddigood inayna etoobiya iyagoon isku diraysay ayna waxba u haynin ogaatay oo ku faraxsan oo hadda dib isu aabinayso tollaa ilaho waa ka baarlamaankii soomaaliya uu lahaa waana laguma istaagay etoobiyana haysata waa ka ay fanaaniintii soomaaliya heese gebre a qaadahayeen marka soomaalidii baaba hadda dee hadlaysaba oo kuwii aanu kari lahay marka hadda beeray dal waday arrintu noo tahay oo mooraalkanagu waa hay aad iyo aad dhan walba politicaly baanu fiican nahay regionalina soomaalidii mar hadday soo baraarugtay waanu fiican nahay waxaa kale oo jirtaba dee qowmiyadihii kale etoobiya abanu hadda yaabanu la yaabanu allied la nahay oo jabhadihii ugu faraha badnaabaabanu hadda yaabanu liid garaynaynaa oonu allied la nahay oo aanu doonaynaa inaan si wada jira aanu etoobiya tartankeeda uga qayb qaadano laba qowmiyadood baanu isku laba group baanu hadda isku haynaa etoobiya kuwii kuwan bedeli lahaa oo ah amaaraaga iyo tigreyga laftooda jabhada tigrey ahoo fara badan oo xoog badan iyo laba jabhadood oo amxaaraha afartaa jabhadood iyo mid cafara way way bahoobeen waxay rabaan inay iyagu adisaba nooga horeeyaan oromada iyo gambeelada oo laba jabhadood oromaa iyo jabhad gambeelaha iyo sidaamada iyo binshaangulka iyo o n l f na way bahoobeen oo iyaguna waa jabhadaha xagga eastay ka dagaalgelahaya widona waxay ku dambayn doonto marka moraalkanagu waa hay shucuubta etoobiya intii ugu badnayd baanu allied la nahay soomaalidii baa soo baraarugeysa marka moraalkanagu ma xuma sool ayuun baan kusoo dambaynayaa oo ah sool waa meelaha dhifta ah ee aan cid oo enalefa laguna dilin laguna afduubin inta la qabtana aan si dullinimo ah aan ethoobiyan looga gadanin wayna mahadsan yihiin
waad mahadsantahay basul axmedow nin dhac ayaa jira waxyuu ka aadi basul adoo finanku inadeer waad mahadsan tahay guulaysta aad baad mahadsan tahay guulaysta waadna guulaysanaysaan soomaalida inta jecel ee halganka iyo waxaad ku garanaysaana wayna taageeraysaa waxaanaan diyo kama dhamcaana dad meeshinaba waxaa tini darana waadna guulaysanaysaa hana mooral kamina soomaaliduna iyadaaba iska maanta taag darane ugaadeen iyadaasna magacaasna waa magac qaade waa sida amar noogu sharaxday aadna waad u mahadsan tahay guulaystana waxaabiyaa waad mahadsantihiin weli still recordingkii baa inoo socda qaabka aan ola dhaqano waktigan inoo soo gaabiya diini may maqlaysaa
ma maqlaysaa abaadiraw ha
waa mahadsan tahay horta maxamed rashiidna waa salaamaya assalaamu allahu calaykum waraxma inkastoo waktigu u gaaban yahay duca iyo dardaaranba waa isu raacin laha laakiinse qalbigaan kasoo raacinaya anoo su-aasheeda raacsanaya walaalkii maxamed rashiid waxaan rabaa inaan weydiiyo waanu ognahay jamhadda amin ciidamada xoreynta oo aadenya oo anagaas iyo etoobiya in wadahadal u socdo su-aasha aan raba inaan dadka u caddayso waxay tahay dabaaram laynka inaa dhaafi karin soomaalidu waxay yidhaahdaan ninkaad qaalin laata qaalin geelaa lagu qabsadaa waa la ogyaha markii wadahadal socdo meeladka hore iyo waxbaa laga bilaabaya baaram laynka ugu hooseeya ee haddaad aad soo gaadhaana aduweydaan lagu kala dareeraya ma noo caddayn kartaa
ha waan kuu caddayn karaa waxa weeyaan ogaadeniya ogaadeniyaa iska leh soomaali baa le waa waddan soomaaliyeed waxa weeyaan aaya ka talinta shicibka soomaaliyeed ee waddankaa degan uu aayihiisa ka tashado waa geedka go-an etoobiya lafteeda dastuurkeedu sidaa wuu ogol yahay inaad la so inaad inaad socotaan baa ficnaan lahayd marka waxa lagu murmahayo horta aad looma kala foga waayo nooc khayaanaa unbaa un laysku garanaya oo waxa weeyaan how to implement sida sida waxaan loo dabaqaayo sidee waxaan loo isticmaalaa dastuurka waxa weeyaan qowmiyad walba oo etoobiya etoobiya waa federaal qowmiyad waliba inay iyadu aayaheeda ka tashato xataa go-itaan dastuurka etoobiya ogol aniguna waxa aan u dagaalamahaya waxa weeyaan ummadaydu inay aayaheeda ka tashato oo iyadu ikhtiyaar u yeelato hadday etoobiya raaci iyo hadday soomaali raaci iyo hadday keli istaagaysaba marka waxa laysku hayaayo horta waa how to implement waxa weeyaan dad badan baa waxaa laga yaabaa in arrintaa hadda aan ka shaqeynayay inayn aad ka gogaa lagu ahayn waxa weeyaan aaya ka talinta dadkani in ay xor noqdaan oo ay aayahooda iyagu ka tashadaan oo dhulkooda iyo dhaqankooda iyo maamulkooda iyagu lahaadaan meeshay doonaanna ay la aadaan ayaan anigu u halgamahayaa dastuurka etoobiyana wuu ogol yahay tifeega markaanu wada hadlaynana waaban ogolahay buu leeyahay waan diidanahay ma laha laakiin waxaa laysku hayaa wuxuu yahay anaa kuu yeedhinhayo oo sidan ay ahayd oo sidan iyo sidan weeye anugu aan ku qarsada oon kilkisha ku garsadaya adhis ababa iigu imo oo anaa kuu sheegahayo xornimadu siday ahayd anaa kuu sheegahaya dadku siduu rabay anaa qabandi iyo intaan raashin beeraha uga yeedhyeedho oon dhaho beeraha ha beeranina yaan anugu wax u qayb qaybin oo anaa idinka adiga askar kaa dhigan oo deedna soomaali baan kuusii mariyo waan yar deked la-aaya dekedaha soomaaliya meel kamida meel kada shaqo macnaha adigu shaqaale ah oo etoobiyaan baa tahay dee dadkuna wayba ogol yihiin etoobiyaanimadooda dadku xornimadooda wayba haystaanba anaaba u sheegayba waa sheeka noocaasa iyo warmaya balukaadi dadkani xor hafuun marka arrinta geedka go-anka ah ee aan laga tallaabsanaynin waxa weeyaan waa xaqa aaya ka talinta sidii loo dabaqi lahaa un baana laysku hayaa iyadiina hadda way dhadhowdahay insha allah
waad mahadsan tahay masul axmed guray axmed waan ku salaamaya waan ku salaamaya maxamed rashiid aad iyo aad baan ku salaamaya kolley dee halkan dheerna waad ku jirtaan su-aashaydan soo koobaya dhammaan dadka reer aynu onlsna waa salaamaya qolka ku jira su-aashayda waxaad moodaa in aad dhinacyo ka yara jarjartay oo su-aasha adiga laftaada aad soo dhexgal gashay iyo ninkii waxoogaa hadda diini ahaa dhan ka googooyey waxa weye su-aashaydu waxaan mediaha ka aragnay ama sida hadda adiga laftaadu aad ka dhawaajinaysayba ay ahayd in aad la heshiiseen mucaarad etoobiya dadku mucaarada oo jabhado kale sida aan ku ogeyna waxaan onls in ay gooni isku taag oo ka goordo etoobiya aada u dagaalamayseen marka maxaad ka nidaysan tihiin maadaama ururadan kale jabhadahan kale iyagu in la saxa etoobiya oo mucaarad ay ku yihiin xukunkan haddan jira idinkuna aad in aad gebi ahaanba ka tegtaan aada rabtaan gobolka oo aad madax banaanaataan miyaan loo arkayn su-aasheedu waxa weye maxaad ka midaysan tihiin maasan loo arkayn idinka laftiinu in aad sixitaan rajiimka hadda jira unay tahay dagaalkiinu waana kusoo celiyey su-aasheeduna waa intaas waanu ku salaamaya maxamed rashiid
waad mahadsan tahay horta waxa la qaybinayo ama loo halgamahayo waa adhis ababiya etoobiya ogaadeniya hadday xorowdana waxa ay ka xoroobayso waa adhis ababiya etoobiya waxa weeyaan xeedhada wax lagu qaybinayo ee siyaasadeeda la falanqaynayo ee ah magacaa aan horay usoo sheegay ee boqol sano jirka ehe shalayba la sameeyey etoobiya la yidhaahdo mar walba haddaan anigu banaanka ka taagnahay shalay bay taasi igu dhacday oo horta mar dambe inay igu dhacdo lama rabo mana diyaarna uma nihin waayo shalay aniga oo w s l f ahaa oo dagaalamahayay oo eretriye iyo tireega laftiisaba aanu soo wada halgannay oo soomaaliya aanu keennay oy soomaaliya taageertay oo sidaa etoobiyadii hore lagu burburiyey ogaadeen yaa la yidhaahdaayo anigu etoobiya kama tirsani intaan idhi oon banaanka istaagay bay etoobiyadii kale intay shirtay bay tigreeg keentay markaasaa anigii oo aan tabar lahayn baa dusha laigaga istaagay horta xeedhada etoobiya lagu burburinhayo iyo iyo raashinka la karinhayo ee dheriga etoobiya wax lagu karinhayaba horta anaa hadda shidahaya anaa walaaqahaya taa wayaan horta saa u fahamto waxa weeyaan taasi macnaheedu ma aha anigu inaan etoobiya rabo iyo inaan diidanahay midna ma aha ee waxa weeyaan aniga arrinta la ii qaybin mahaye anaa wax ka qaybin weye siyaasadda aniga cidna ma weydiisan haye anaa bartanka ugu jira weye marka waxa weeyaan qowmiyado u badan abasinia oo amxaaro iyo tigree u badan afarna ay ku jirto iyo qowmiyado coshites u badan oo sidaama iyo oromi iyo soomaali ay u xoog badan yihiin labadaa gruub baa samaysmay oo anaa adisababa dumaali iyo anaa adisababa dumaali baa laysku hayaa marka waxa weeyaan taadu waa kuu gaar ogaadeniya waa kuu gaar siyaasadeedu waa kuu gaar soomaalinimadu waa kuu gaar laakiin waxa weeyaan etoobiya dib loo soo abaabulay oo lasoo reformi gareeyey oo xoog badan oo aniga igu socoto oo dusha iga soo fuusho oo adhisaba kasoo tallaabtay anigu ma sugaayo mar dambe kuma sugaayo godoy iyo kuma sugaayo iyo jigjiga waxa weeyaan adhi sababa cidda wax ka qaybinaysa iyo dheriga cidda wax ka karinaysa iyo cidda een een een ee kala qurbaysa iyo cidda isu geynaysa iyo cidda kala geynaysa anuu ka mid baan ahay maanta laga bilaabo taa waa inaad ku tala gashaan waa arrin siyaasadeed ururada dagaalamahaya ee la dagaalamahaya e b r d f ta hadda xukunka haysata ayaan ugu horreeyey marka markii ay reer galbeedku ku qanceen in aynan e b r d f dimuqraadiyad iyo nidaam dambe aynan etoobiya kusii xukumaynin qolyaha dambe ee la taageerahayo anuu ka madhnaan maayo waa sidaa siyaasaddu intaa in ka badan inaan sii faahfaahiyana dee haddii aad u baahan tahay wakti kalaan bixin karaa laakiin arrintu waa sidaas taa macnaheedu ma aha laakiin inaan anagu etoobiyaannimo rabno iyo inaanaan rabin
gabagabadii baan maraynaa haddii waa la yidhaaho gabadha la dhaho amiro way maqlaysa waa gabadhe gabadhe ila hadlaysa fosiyo
sida fozio
okay maxamed rashiid waa salaamaya asalaamu calaykum calaykum salaam Een, ilaah subxaana watacaalana waxaanu uga baryaynaa Een, etoobiya macnaha xitaa muddo hadda ilaa afar bilood miyaa ma aqaan ama ka yar muddo hadda saddex bilood laga joogo macnaha inside etoobiya ogaadeen ayaan ku sugnaa ilaa dhagaxbuur ilaa sheegoosh meelahaasoo dhan baan tegey waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ummadaas dhibaatada haysata allaha ka dulqaado ilaahay baanu u baryaynaa ragga noocaas oo aan midif abka samayn oo haddii xitaa hal shaksi soo hadhayana maaragtay war qaylo maxaa noqon jiray daldhaweyse qaylo daldhaweyse ilaahay ha ku guuleeyo maxamed iyo ragga la mid ah Een, su-aashan weydiinaya wuxuu yidhi carabtaa nooga dhib badan een, afrikaanka carabtaa nooga dhib badnaaday waxaana maqlaa carabta maca soomaaliya lid bay ku tahay xagga shidaalka iyo waxaas marka haddii xitaa qomadahan islaamkaa la burburiyo etoobiyaanku shidaalka loo soo baxo siyaasadda foga carabta ugu jirta maxay tahay waa intaasaan rabay maxamed inaan weydiiyo waa mahadsantihiin aan horta carabtu way iska baaba'day oo ma aha dad mustaqil ah oo iyagu madax bannaan Eh, waa dad iyagu reer galbeedka inay ka dambeeyaan jecel siyaasadahoodu marka way kala duduwan yihiin laakiin hadda cidda wax istaawisa ee ugu yar roonay waa qoladan sacuudiga Eh, qolada sacuudiguna siyaasadoodu mid milatarina kuma dhisna mid shicbiyadeedna kuma dhisna waa qoyska reer boqor oo isagu un kolba sida reer galbeedku uu yar xiiseeya siiba qoladan hadda aan hadda caawa gu- aan jo- aan dhex joogo sida ay jeceshahay un yeela Een, marka siyaasad hore oo ah inay etoobiya ay geeska africa kala tacaamusho ayaa jirtay oo ganacsatadoodu waa kuwa xataa dhulka gambeelada gatay Ee, dhul aan ka yarayn statetka hadda anigu aan deganahay indiana oo ka badan oo beeraad ay ka gateen etoobiya oo rag ganacsatoo sacuudiyaha ay gateen Ee, qolyahan tigreeg oo hadda xukunka etoobiya haysta maalqabeenadoodu switzerland iyo waxba ma dhigtaane nin alcamuudi la yidhaahdo oo ganacsadooho sacuudi u dhashay hooyadiina ay xabashi tahay tirey tahay Ee, oo ninka u hanti badana etoobiya gudaheeda ayay lacagta u dhiibtaan ay lacagta ku xawiishaan marka waa arrin uun iska etoobiya iyo reer galbeed iyo qolyahan koofiyada jacaylkooda uun ah ee siyaasad qoto dheer oo istiraatiijiyad ku dhisan ma aha mid shidaal ku dhisan ma aha Ee, waa mid uun iyagu danahooda boqortooyada ay ku ilaashan hayaan waa aada iyo aad inaad aad baa umahadsan tahay maxamed rashiidna aad baan u salaamayaa jaahidka jaahidka dhalay inaa yar su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxa weeye horta magacaan ogadin yaa u baxay horta waddanka markiisii horeba soomaalida deganaa ula baxday so isticmaarkii baa ula baxay su-aashaas waxaan rabay inaan weydiiyo maadaama uu musaahid yahay taariikh ahaan u yaqaano kan soomaali ahaana maadaama siyaasha soomaaliya u yahay idan soomaaliya federaal bay qaadatay waxaan rabnaa inaad nooga sheekayso federaalkan soomaalidaa dooratay ma loo keenay muxuu ku dambeynaya federaalkan mustaqbalka soomaaliya waa mahadsan tahay inaad sida horta taariikhdu ay qorayso ogaadeniya waxaa magacan u bixiyey nin eh, dalmareen ahaa oo dek- dekeda berbere kasoo degay oo xagga iyo suudanna ku dambeeyey oo finland u dhashay laakiin markaa u shaqaynhayay boqortooyada ingiriiska Eh, ninkaasi wuxuu qorahayey eh, deegaanka iyo dadka marka markuu meel magaceeda weydiinayo horta dadka marka hore wuxuu weydiinhayay idinku yaa tihiin Eh, dadku soomaalidiihi marka een, xad ma kala lahayn oo dadku dee way isdhex qaadi jireen Eh, soomaalidii hore deegaanadaas een, siiba dhulkan u dhexeeya waqooyiga soomaaliya iyo ogaadeen iyo magaalooyinkan sida wardheer iyo ilaa iyo dhagax buur zoonkaas labadaa gobol dhulka u dhexeeyay waxay ahaayeen dhul aan baraaga lahayn oo lama degaan ah oo dee tun ah oo baliyale oo xilliyada barwaaqada ah oo keliya uhun la dego marka ninkaasi markuu dhinaca iyo berbere ka soo baxay uu lugeynayey dad baa la socday xilli barwaaqo ah buu kusoo aaday marka meelaha uun dee xadadka dhexa ah oo meelay ahaydba wuxuu ka soo galay qabiil ogaadeen la yidhaahdo marka magacoodii buu qoray yaa tihiin ogaadeen wuu sii dhex qaaday yaa tihiin ogaadeen ogaadeenkiin buu iska sii qortay isaga ayaa marka juqraafi imaginaria sameeyey oo yidhi dhulkaa waxaa dhulkaa waxaa la yidhahdaa ogaadeen ninkaasaa horta magacaa markii horreysay bixiyey waa iska caadi waxaan waxaan waxaan waxaan hadda xusuustay magaalo la yidhahda shaygoosh talyaaniga ayaa wuxuu ku wuxuu wuxuu dhisayay dagaalkii adduunka ee labaad wadadan isku xidha addis ababa iyo muqdisho markuu magaalada meesha waa meel cidlo oo bannaan oo la dega raadooyaa meesha la odhan jiray oo dadkaas ogaadeenkeeda meeshaa dega raadooyay odhan jireen lix nin oo reer ugaas kooshina reer kooshina oo meel wada socota ayuu qabtay markaas marka meesha magaceedii buu isagu weydiiyey laakiin dee waa lais afgaran waayey marka iyaguna waxay yidhaahdeen reer kooshin baan nahay markaasuu say kooshin buu say waa waa number lix aan u manayaa talyaaniga say kooshin wax saasa marka shay goosh bay noqotay magacu saas maga magada magacu saas ku raacay waa simple waa macnaha maga magacyadu si simple hay isaga baxaan ogaadeenaya marka ninkaasaa bixiyey oo saasay ahayd arrinta kale ee soomaaliya federaalka ay qaadatay horta nin yahow dadku waxayuu ku heshiiyaan waa sidooda federaalkuna wuu fiican yahay oo wuxuu ku fiican yahay xukunka dhexe ee dictatornimada ahaa lagaga baxaa mar labaad barwaaqada iyo maamulka iyo kalsoonida shicibku waxay ku jirtaa federaalka oo ninku haddii booliska magaalada beledweyne haddii lacagta laga siinhaya beledweyne waxa qortayna uu yahay guddoomiyaha magaalada beledweyne dee waxa weeyaan beledweyne waa maamul waa dowlad yar oo hoose oo dowladdii sare waxyaalaha ka dhexeeya laakiin maamulkeeda hoose ee booliskeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo canshuuraheeda iyo waxeeda iyadaa maamulanaysa marka waxa weeyaan horumarinta iyo maamulka shicibkaba waxaa u roon federaalka laakiin sidan hadda ay u socoto ee qabiilka ah ma aha de waxa weeyaan dimuqraadiyaddu qabyaalad ma aha federaalkuna qabyaalad ma aha marka labadaa arrimood sidii laysu waafajin lahaabaa horta ayaa aniga kolleyba mugdi badan igaga jira soomaalidu qabiil bay soo hormarisay ogaada dad muslina baynu nahay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam wuxuu la diriray quraysh bay ahayd bal ee suuradda tabad waxay ku soo degtay adeerkii abilahab waa adeerkii run ah marka waxa weeyaan haddii qabiil uu macno keenahayo dee diimaha iyo dadkii falsafadaha horay ayaa ayay wax u tari lahayd waxa weeyaan haddii aan dhaho federaal baan rabaa laakiin federaalka aan ku beesgaraynaya qabiil waxba kama jiraan dowladdaasi federaal la noqon mayso burbur un bayna noqon haddii soomaalidu ay minimize garayso qabyaaladda oo ay so oo ay maximize garayso federaalka iyo dowladnimada federaalku waa wax fiican waa the best haddii laakiin federaalka loo socdayo uu qabyaalad yahay dee waxaa dhaantay dee dowlad centralized yidhahoo qabiil kasta indhaha ka garaacda oo qabyaalaysto kasta taxta aqdaam keenta ilahu hal qabiil oo soomaaliyeed mu soomaalida kale ka wada adkaado that's better taasi taasi waa aniga aragtidayda marka federaalku wuu fiican yahay laakiin waa inuu ku dhisan yahay deegaan iyo dan ee usan ku dhisnayn qabyaalad iyo qabiil
mas-uul aad baad umahadsan tahay gabagabadii baanu maraynaa barnaamijka maxaad anigoo abaadir haddaan ku weydiiyo aad ummadda soomaaliyeed ee ku maqlaysa guud ahaan gaar ahaan shacab fara badan oo reer ogaadenya kaaras kaga soo galeen toddobada qaaradood qaarkood laga yaabo gudaha yar ay kasoo gelayaan aad kula dardaarmi lahayd ood u reebi lahayd
horta anuu soomaali o dhan waxaan odhan lahaa horta nin baa gebiyey oo wuxuu yidhi nin kuu daran ninkaa durugsan baa kaaga sii daran soomaali waxaan odhan lahaa nin kasta oo soomaali ahoo waxaad ogaataa soomaali baa tahay etoobiya iyo kenya iyo ugandhana waxaa kaa xiga soomaaliga marka intuu xasan sheekh maxamuud idiin yeedhi waayo cabdiweli idiin yeedhi waayo silaanya idiin yeedhi waayo inuu idiin yeedho nin addisaba joogo ama kenya joogo waa damiirli-i waa dadnimo xumo marka minimise gareeya xiisadda qabiilka minimise gareeya idinka xanafta dhexdiinna ah iyo colaada tiina ahee la buunbuuninayo soomaalinimadiinana maximise gareeya oo kor u soo qaada oo qarannimadiina kor u soo qaada oo walaaltinimadiina iyo danta idinka dhexaysa kor u soo qaada dalbaa idinka dhexeeya dan baa idinka dhexeeya diin baa idinka dhexeeya dadka loola yidhaahdaa waxay yidhahdaan lo nin isagoo lo la hadlaya wuxuu yidhi ninaan ninaan ku waraabinaynin yuusan ku aroorinin soomaalida waxaan leeyahay nin aan dowladnimo iyo qarannimo idiin dhisaynin yuusan siyaasad iyo sheeko idiin dhigin oosan isagu wax idiin qaybinin oosan isagu wax idiin qorin waxaan odhan lahaa soomaalidu dad qarana baa tihiin waana xaqiiqo oo soomaali kala tegi mayso waktiga iyo ragaadka unbaad isku fogaanays isku fogaynaysaan soomaali waa soomaali etoobiya inta qowmiyadooday tahay cafar iyo tigree iyo xabashi iyo sidaamo iyo saaho iyo burji iyo kafaja iyo gambeella qowmiyadaha aanan tirin karin ee faraha badan ee orgole ee hadiyale ee wax walba leh mid mid la dhaqanana ma jirto mid mid la luqadana ma jirto mid mid geda oo gabdha ay iska guursadaanna ma laha haddana etoobiya iyagoo wada abay jecel yihiin inay adigana kugu darsadaan kenyana waad og tihiin oo kaambada iyo kikuyada iyo jalwada iyo dadka noocaasa mid mid la dhaqana iyo mid mid guursada ma jirto haddana iyagoo kenyaana bay doonayaan inay adiga kuu dowladayaan marka adiga oo isku luqada oo isku dhaqana maanta waxaad og tihiin qabiil kasta oo soomaaliyeed haddaan sheegto cid iga soo saaraysaa inayna jirin qabiil kasta oo soomaaliyeedna intaan ka guursadaan dhex degi karaa oon sheegan karaa marka soomaalida nooca isu dhex degi karta een waxba kala lahayn in qabiil lagu kala kaxeeyo oo iyada laysku diro oo ay deedna ay taa xiisad ka dhigtaan oo siyaasiga soomaaliyeed uu taa macnadmoodo waa dulninimo iyo dadnimo xume ee taa ka waantooma waxaan siyaasiga soomaaliyeed u sheegahayaa inta aad kalsooni ka raadinaysaan dowlado shisheeye si aad siyaasi magac leh u noqoto waxaa ka fiican in aad shicibkaaga kalsooni ka raadiso waa dhowna waad arki doontaan kuwa ka raadiya shisheeyaha kalsooni si ay darajo iyo magac iyo u helaan mansab way ceeboobi doonaan taariikhduna way xusi doontaa kuwa soomaalida ay ka dhasheen ka raadiya kalsoonida ayayna taariikhdu xusi doontaa in ay yihiin dad sharaf leh oo haybad leh waxaa maanta dhacahayana qoraal unbuu ku hadhi doonaa marka sharaftiinna iyo dadnimadiinna ilaashada qarannimadiinna ilaashada dowladnimadiinna ilaashada taasi waata soomaalida jamhuuriyadda ah ee xortaa guud ahaan soomaali waxaan leeyahay qadiyadda ogaadeeniya waad ka hiilinaysaane ha ka hiilinina qosol hiilnimo allehe ka daaya oo noo qosla annaga intaad xabashi u qoslaysaan waxaan idiin sheegayaa websaydyo fara badan oo soomaaliyeed oo ilaa soddon iyo toddoba gaadha inta aanu hubno waxaa kharashkooda bixiya mukhaabaraadka iyo diyaar dheer oo af soomaali ku hadla oo qabaa'il iyo degmooyin iyo gobolla ka hadla sidaa daraaddeed hal website ama laba mooyaane websaydyada soomaalidu ay qorto nin wax ka sheegi kara etoobiya ma jiro nin ku dhiiran karaa ma jirto waxa weeyaan inta la laayo aqoon-yahanka soomaaliyeed baa la yidhaahdaa waxaa laysay al-shabaab iyo wadaadda waxba kama jiraan inta badan etoobiyaanka allaaya marka waxaan odhan lahaa qoraalkiinna iyo fikirkiinna cabira qarannimadiinna cabira dhegaysta oo akhrista websaydyada etoobiyaanka afka amxaarig iyo afka ingiriis ku baxay adisaba ka soo baxa waxa ay qoraan soomaalidu way ka dhigaladahay soomaali sidii loo makari lahaa bayna qarsanaynin oo baarlamaanada etoobiya iyo aqoon-yahamadii iyo meelaha ay isugu yimaadaan etoobiya lagaga sheekeeya sidii soomaaliya xeebaheeda qaar loo qaadan lahaa oo etoobiya landi loo kata uga bixi lahayd baa lagaga sheekeeyaa marka soo toosa oo qarannimadiinna ilaashadaan odhan lahaa oo annagana hanaga hiilinina ee waxa aanu qorayna iyo waxa aanu sheegayna dhegaysta fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna waa aayad qur'aana ma aha inaanu leenahay oo noo hiliya oo keliya waxaanu doonaynaa in ay soomaali sharaf lahaato xataa haddaad kala tegaysaan ood kala gogo'aysaan idinka oo sharaf lahoo soomaaliya kala go'a ama wada jira laakiin yayna etoobiya idinkala goynin waxaan odhan lahaa soomaalinimadu way jiri doontaa ee ragaadka haynugu fogeynina oo soo dedejiya iftiin baa soo baxahaye iftiinkaa taageera soomaalidu hadda qadiyadeedii way fahamtay hor orda qolyihiinna golayaasha waad mahadsantihiin waadna fiican tihiin oo hadda ka horba namaydaan waraysan jirinoo waraysiga iyo siyaasaddaa sii badiya nin walboo soomaaliyadowna waxaad ogaataa ninna guriga uu degan yahay nin soomaaliyeed oo xoog kaga qaadi karaa ma jiro qabiil qabiil ka adkaan karaana ma jirto waynu uun isku daalaynaayoo waktiga unbaa uun inaga fogaane soomaalina iyada unbaa ishuran waddanka soomaaliyeedna soomaali unbaa leh hadday xataa etoobiya haysato ama ay kenya haysato ciidan baa ka joogay ee waddanka ninkii lahaa unbaa leh ninkii lahaa unbaana degi ninkii lahaa unbaana deganaan xaqiiqadu taas weeyaan marka soomaalidu ha toosto madaxa kor ha u qaado sharafteedii cizadeeda ha eegto way sarrayn jirteen sarraynteedii ha ku soo noqoto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum wassalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad yaanu kaga mahad celinaynaa allah ka ajisiiyo annagana allah nagu anfaco soomaalinimada walaaltinimada iyo ciziga iyo sharafka aad ummadda soomaaliyeed ugu yeerayso wadayina ha xawdo soomaalina ha midowdo qarannimadeedana soo ceshato mudane maxamed sheekh cabdullaahi maxamed rashiid magac dheer buu ahaa hogaanka sare ee jamhadda wadaniga xoreynta ogaadan iyo jawaxo aad baan kaaga mahad celinayna wabilahi towfiiq barnaamijkiina intaas ayuu noogu egyahay